wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed yuusuf maxamed ayaa xariga ka jaray saldhigga booliska degmada baraawe xarig jarkan ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed wasiiro xildhibaano iyo maamulka magaalada baraawe cumar cabdulaahi maxamed gudoomiyaha degmada baraawe ahna duqa magaalada iyo taliyaha saldhigga baraawe gaashaanle cali maxamed guud ayaa si wada jira uga waramaya dhismaha saldhiggan geedkan nin xarag jarahaye saldhiggii degmada baraawe oo ma aragnaada waqto oo muddo ee maaragnaada aa tirshay socdi oo ma aragnaada si qurux badan ninka dhisi awil horena ma aragnaada haayi meel dad ballanka hiri korne oo ma aragnaada shibshihas ku hoobado oo si qurux badan ninka dhisi wasaaradda amniga walikum mahadsan wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed iyo ma aragnaada hay-adda u n d b oo maanta uu marti noogu yahay oona xarag jarayo haddii ilaa yidhaahdo saldhiggan ay noo dhistay wasaaradda amniga iyo ciddii ay la kaashataba waxaan rabnaa inaan ugu mahad celino iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed oo runtii dadaal badan gelinaya in yacni wax wax qabsoomaan insha allahu tacaala cid alaan ciddii gacan ka geysatay wasaaradda iyo cidihii kaleba oo la kaashadayba waxaan rabnaa inaan halkan ugu mahad celino wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed yuusuf maxamed ayaa u mahad celiyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed kaalinta uu ka qaatay dhismaha saldhiggan oo ay kow ka tahay inaan xariga ka jarnay saldhiggii degmada oo aan uga mahad celinayno madaxweyne cabdicasiis oo runtii ay ka go-an tahay inuu hormariyo deegaanada koonfur galbeed guud ahaan si gaara indhag gooniga ku fiirinaya caasimadda dowladda koonfur galbeed runtii saldhiggii oo maalintii la bilaabayya maanta aad u kala duwan oo qofkii hore u arkay maanta uusu u malanaya in ayadii tahay meeshaan taagannahay oo aad u qurux badan dhismaha saldhigga ayaa ku soo aadaya xilli magaalada baraawe laga hirgeliyey mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin dhismaha wadooyin muhiim ah si ay magaalada ula jaanqaado magaalooyinka kale ee dalka